وصحبه أجمعين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا ولا تجعل فيما علمتنا وبالا علينا باب الوعيد الشديد لمن عذب الناس بغير حق أداكني باب بيان الوعيد waciidka caddayntii baabkii weeya shadiidii xoogga lahaa ee aada u adkaa liman shaksigii cadaba cadiba annaasa dadka bikayri xaqan ciddii dadka adugu dhibta iyagoon waxay geysan jirin waxaan aan galabsan bal waciidka u yaala iyo cadaabka uu la kulmi doonee kan kaba adag ayuu baabkiisii yahay xdثnا abو bكر بن أbي شhيبة qال xdثnا xفص بن غyاث عن هiشhام بن عروة عن أbيه عن هiشhام بن xكيم بن حزام qال أنه qاaل mra bالشhام عlى ناaس kole qaaladan faacilkeedu waxay noqonaysaa curwaة بن زubayr weeye oo curwaة بن زubayr baa wuxuu yihi mra mare faacilkeedna waa هiشhام بن xakيم marow uu maray هiشhاm بن xakيiم calىa unaasin dad buu maray hishaam ibnu xakiim ibnu xisaamna waa saxaabi aabihiina saxaabiyo dee hore aabihii waan usoo aragnay xakiim ibnu xisaam ibnu khuwaylid waa saxaabi ibnu saxaabi kolley labadooduba waa muslimat lfatxina fatxuma ka islaameen saxaabigani kolley meel kale oo uu dikri muslim ku leeyahy waa jira iyo bukhaariba oo suurat lfurqaan bal aayaad kaa mida isagoo aqriayo cumar ibn khadaab maqlay xadiidkan buu kitaabkeena ku leeyahay muslim bukhaarina wax kale dikriga mooye kuma laha muslimna xadiidkeennan buu wuxuu warinayo uu jira oo waa xadiidkan baa dee jira waana saxaabi abiina uu ka hor dhintay kolley nin faadilana uu ahaa dadkii dadka wanaagga fari jirayna uu ahaa shaamna waa degenaaye haddaba curwat bnu zubayr baa wuxuu yidhi mara uu maray hishaam bishaami shaam bilaadaa la odhanayey calaa unaasin dad buu maray walxaal qad uqiimuu iyadoo la joojiyey dadkaa fi shamsi cadceed baa la taagay wasuba la shubayna calaa ru'uusihim madaxyadooda korkooda zaytu zayt waa si ay usii gubtaanba zaydkan saytuunka weeye inta madaxii lagaga shubay ayaa cadceedna la joojiyey fa qaala wuxuu yidhi hishaam baa odhanaya maada waxani muxuu yahay oo dadkani maxay yihiin maxaana san dee loogu gelaya qiila waxaa la yidhi oo wixii dee lagu yidhi yucadabuuna waa la cadaabayaa fi lkharaaji fii adaa'i اlkharaaji kharaajka gudashadiisii ayaa lagu cadaabayaa kharaajkii bay bixin waayeen saasaa deeta iyaga loo dhibayaa oo tani malaha waa dee ninkii amiirkaabaa u arkay arrinkan tacsiir kale yayaga inuu yahay iyo nooc ciqaabeed oo ah ugu xambaarayo inay kharaajkii bixiyaan kolley dadku riwaayaadka dambe inooguba imanayaan oo waa niman dee beeraley ahaa oo anbaad la odhanayay oo shaam dee adigu dhulkaas iyo deganaa bay ahaayeen anbaad horena waxaan filaya beeciyana waynu uguba soo maray inay waxyaalaha ay beertaan madiino keeni jireen salamna lagagaba sii iibsan jiray nimankaasay ahaayeen marka kharaajkuna dee dhulkan iyagu markaa may islaamin oo dad islaama may ahayn hadday islaamiyiin wuxun bay bixin lahayn cushrigii zakadee wax kale laguma yeesheen kol haddaanay zake bixinahayn dhulkiina dhulkoodaa wax laga qaadayay kharaajka lagu magacaabo waa adigu waxaa dee kolley cushrigan muslimiinta laga qaadayo waabu kaba yaraa qaada qaarkeeda muqaabilkeed noqonayay oo ahaa dhulkooda laga qaadaya ay beeranayaan waa dhulkii islaamke bal taas baa kharaajku yahay oo malaa way bixin waayeen amiirkii ama ninkii halkaa joogay bal ninna waa laynoo magacaabi doonaa insha allah magaciisa waan ogaan doonaaye ayaa tacsiir ahaan iyo si uu ugu xambaaro inay gutaan buu dee arrinkan iyo ficilkan ku laba kacay uu ku sameeyey fa qaala wuxuu yihi saxaabigii hishaam ibnu xakiim amaad waa ti adaatu istiftaaxa ahayd inii anigu samictu waxaan maqlay rasuula اllahi salى اllahu عalayhi wasalam yaquulu xaalu ku qowlayo in allaha ilaahay yucadibu wuu cadaabayaa aladiina kuwa yucadibuuna cadaabaya dadka fi dunyaa adduunyo oo ilaahay subxaanaه wa tacaala uu cadaabaya aakhiru ku cadaabaya kuwa dadka adduunyo ku cadaaba waa cadaab dee xaqdarro ah oo aanay mudan oo dee taasi waa mid qisaastii iyo wixii dee ruuxu mutay ee ciqaab ahayd ama xad ahayd iyada ma soo gelayso haddii laakiin xataa ciqaab sharci oo u mutay ay jirto oo dee intii shareecada ay u dhigtay laga ziyaadiyo iyadna tacdiibkan way soo gelaysaa xaqdarrada ah haddii waxani wax sharciya uu ahaana dee haddii sifadii loola iman jiray aan loola iman ama wax lagu ziyaadiyo waa cadaab dee hadduu ahaa xaqdarrana iyaduna waa cadaabkiie ilaahay subxaanaه wa tacaala wuu cadaabayaa waa dadka cadaaba addunyo xadaثna xadiidku riwaayaat buu inoo yeelan alfadisana waan arki doonaa kale xadaثna abu qurayb qaala xadaثna abu usamata can hishaami can abihi hishaamku waa ki imakan waa ina curwa can abih qaala mara hishaam bnu xakiimi hishaam bnu xakiim bnu xisaan baa wuxuu maray calىa unaasi min alanbaadi waa fallaaxiintii ama qotadii dee shaam kaba midayd bilaadaa deganayd oo waa jamcun de bal markaa kolley mufradkiisa nabdin baabay dee ambaadna way kuba jamciyaan waxaanay leeyihin macrifo ay u lahaayeen istimbaadku waa dee wax lasoo bixiya xatan istimbaadka cilmiga waa tan la yidhaha biyihio meelihii madaantiisayd lagalaba soo baxo waa la yidhaha macrifadii aqoonta ay u lahayn baa taa laguba magacaabay oo dadka cajamtaa fallaaxiintoodii iyo dadkii qotadooda ahayd weeye oo beeraha qodanayeen bishaami shaam dee qad uqiima waxaa la joojiyey fi shamsi iyadoo cadceed la taagay dee aanay ka dhaqaaq ahayn faqaala wuxuu yihi maa sha'nahum nimankan xaalkoodu muxuu yahay maxasan ay u taaganya ama loogu gelaya qaalo waxay yidhaaheen ciddii dee bal markaa joogtay halkaas ee isagana uu waxweydiiye u jawaabeysay xubisuu waa la xabaasay oo waxa loo xidhay oo sanna loogu ciqaabaya loogu joojiyey fi ljizyati waa fi adaaءi اljizyati ama fi imtinaacihim can adaaءi اljizya imtinaacoodii ay ka reebtoomeen inay iska diideen jizyadii inay bixiyaan taas baa dee san loogu gelaya oo loogu xidhay kolley markii horena kharaaj baan aragnay halkana jizya ee waxba adigu kolley tanaafi kama dhexeeyo in labadaba dee midkood imika kharaajkii jizye lagu idlaaqay waa suurtagal ama jizyadii kharaaj laguba idlaaqay in dee labada xaalaba ay wada jireen oo dee kharaajkuna waa waxaa dhulkaa nidhi laga qaadayey oo dhulkii ama shaam ha noqoto ama ciraq haba noqotee muslimiintu ay furteen oo kale in walow dee ay arrintu ahayd khaniime iyo taas iyo wixii dee dagaal laguba helay haddana si aanay in yarun aan oo intii dagaalka joogtay ee dhulkii aanay u wada qaadan oonay u qeybsan baa lagu daayey qoladii uu dee wax muslimku leeyahay oo kooda dambana ku intifaacayo ayaaba laga dhigayoo lama qaybin dadkii iyagu meesha deganaana dee kii islaamiya waa islaamo dhulkiisu dhul cushriguu noqonaya zakun baa laga qaadaya ee kuwii aan islaaminna gacmahoodii baa lagu daayey laakiin dee kharaaj bay bixinayeen ooay dhulka ka bixinayeen kolley dee la eegay iyadoon dee dulmi jirin wax ziyaado onay qaadi karayna aan la saarin dee dhulkuna kolley shaam iyo ciraaq ba aad buu weynaa laakiin dadkiina iyagu ogol arrintii ku adkaysay diintoodii hore inay kuba sugnaadaan dee laguma qasbahayn kol haddii suldadii dadka ka hor joogtay in bal wax loo sheego ama xaqa loogu yeedhaa meesha ay kaba baxday iyada ta kale markay afraad noqotay xataa kuwii iska daa kuwii nasaare ahaaye oo shaam oo kale nasaare ahaayeene kuwii majuusta ee dabka caabudayana d waa lagu daayey sidoodii oo waa laguma daayey oo dee lama qasbin oo inqasab laguma gelin islaamnimo ciddii dee xaqa diidaysay ee diinta dadka ka hor joogtay in dadkii loo yeedhana ka manciyaysun baa meeshii kaba baxday oo kuwii dabka caabudaya dabkoodii sidii u caabudayay laakiin maxaa laga qaadayey dee jizya laga qaadayay jizyadu marka haddaba waa shaksiga oo dadkii dee ragga ahaa waaweynaa baa lagaba qaadayey oo waa iyaga madaxoodii in kharaajkuna dee waa wixii la qariraya dee dhulkan iyadoo taas aan zake laga qaadaya te aanay jirin kuwana jizye haddii laga qaado waa la daafacayaa oo waxoodii naftoodii iyo maalkoodii baa loo ilaalinaya iyagoona xataa dagaaladiina ka qayb qaadanahayn oon la weydiinahayn inay dagaaladii tagaan halkaa naftoodii ay huraan ayaa haddana kale dee jizyadaa yar oo aada ugaba yar zakadiina in waxa weeyaan ay bixiyaan ba dee naftoodiina ay ku badbaadayeen maalkoodina lagu badbaadinayo o lagu ilaalinayo o lagu difaacayo haddii cid dabadeed u timaadana filislaamna way badbaadayeen wax khaarijana looma ogolo inay dhibi kagaba timaado haddaba jizyadii weeyaan adigu dadkani markaa way bixin waayeen lamrin ma markaa dee ciddii markaa suldada halkaa joogtay ayaa si ay uguba xambaarta gudashadiiba ay arrinkan ku dhaqaaqeen qaala wuxuu yihi xubisu fi ljilsa faqaala hishaam bn hishaam baa wuxuu yidhi ashhadu waxaan qerayaa caddaynayaa la samictu inaan maqlay rasuul اllahi salى اllahu عalayه wasalam yaquulu xaaluu ku qowlayo in allaha ilaahay yucadibu waa cadaabaya aladiina kuwa yucadibuuna الnaasa dadka cadaaba fi dunya oo waa xog kasta oo dee tacdiibah ama noocan haba noqoto garaac la garaacay ha noqoto dhib kaloo loo geysiya si kaloo loo xidhay wax kaloo lagu sameeyey dee qatli iyo iyada taasna dee waabata ugu siiba daran haddii aanu xaqdarre yahay gardarre yahay wax baadila arrinku uu yahay iyo dulmi ilaahay subxaana wa tacaala waa cadaabaya kuwa caynkaas ah yucadibuna الnaasa fi dunya xadaثna abu qurayb qaala xadaثna wakiic wabu mucaawiyaةa xa وxadaثna isxaaq بn ibrahima qaala akhbarana jariir kulhm can hishaami wakiic iyo abu mucaawiya jariir dhammaan hishaam bay xadiidka kaba wariyeen bhada isnaadi waa isnaadkiisii can abihi can hishaam bn xakim wzaada fii xadiidi jariirin wuxuu ku siyaadiyey qaala wuxuu yihi curwa wa amiiruhum yowmaidin cumayr bnu sacdi calىa filistiina amiirkii muslimiintu iyo dee amiirkii halkaasna wuxuu ahaa yowmaidin maalintaa cumayr bnu sacdin cumayr bnu sacd ninkaa laba odhanayo calaa filistiina filistiin filistiin kolley waa bilaadan aan naqaanay makaba dee waxaana sharaxaya kuba sugan wa hiya bilaadu bayt اlmaqdis wamaa xowlaha oo magacaasba de waa magacii waktiga hore waa halkii un baabay makana filistiin loo yaqaana ee macadhulkan ay yahuudda haysata waa magacii ay lahayd haddaba filistiin amiirkoodii maalintaas kolley meeshuu de malaa ximsana waa joogeenoo dee inay ilaa ximsana dhulkaa soo gaadhsteen magacu na waa suurtagal be cumayr ibnu sacad buu ahaa fadakala calayhi hishaam ibnu xakiim baa u galay ninkii cumayr ibnu sacad buu u galo amiirkii ah faxadaahu xadiidkan uu rasuulka ilaahay ka maqlay buu u sheegay faamara uu amray markaa cumayr bihim ay biikhlaa'ihim weeye ama bitakhliyatihim bitakhliyatihim in la sii daayo fakhullu markaasa faraha laga qaado waa la sii daayay markii xadiidkan loo sheegay ayuu dee waxa weeyaan amray isagiina in la sii daayo oo markaasa la sii daayay xadiidka dariiqun baa inoo hadha insha allahu tacaala macnuuna kolley de waa inta aan kuba soo sharaxno waxay nooguba dambeeyaa ma jirte laakiin bal halkan buu xoogaa kalaamu sheekhu leeyahay nusqadaydana wax ka yar dhacsan yihiin in qolooyinkiina sharaxno dee inta badan waa isla midun baynu ahayne waa cumayr ibnu sacad markuu ka hadlayey ayuu yihi horta nusqooyinka intooda badan saas baa dhacday cumayr ibnu sacdin waana sida sawaabka ah qisooyinka qaar bay cumayr ibnu saciid waa cumayrku isma bedelina sacad baa saciid ah laakiin tan bay raajax yeelaan hore sheekuna markaa isagoo abtirsiintiisii sheegaya wuxuu uhi waa cumayr ibnu sacd ibnu cumayr alansaari kolley kutubtii kale laba dhigtay barhkood cumayrka labaad may sheegina magac intaa ka dheerna way sheegeen laakiin wuxun buu yihi alawsiyu min bani camr bni cawf waa nin reer aws oo ansaar oo camr bni cawf reerkii la odhanayay quba iyo degi jiray buu ka dhashay والله cمر بن الخطاب رضي الله عنه xمس وkاna يuقال لah نسiج وaxdي أبو زaيد الأنصاري oo cباaرة aniga halkan khalل ku suganya ama نqصaan horta wuxuu leeyahay cمر بن الخطاaب baa magaalada xمصة kaley dhowr sanadoodna wuu hayay ilaa malaa cmar sidibuu ku wafaaday cثmaan baa markii dambe de adugu wilaayada ama dee waxa weeye maamulkii ka wareejiyey oo ka qaaday oo cid kale u dhiibay waa xamsa magaalada la odhanayo dee makaba waddanka suuriya kuba taalu waali kaba ahaa wa kaana yuqaalu lahu nasiju waxdi waa cibaarada ii taala cibaarada way saxantay taasi waxaa la odhanayay nasiju waxdi waaqidyo baaba yidhaha cumar baa ku idlaaqi jiray nasiju waxdina waxay uga jeedaan waa cibaara isticmaalaan oo dee dabadoodba la isticmaalo kolkol ninka marka lagu sheegayo nin aada u mudan oo wax lamidiba aanu jirin ama uu yar yahay ayay ka cabiraan nasiju waxdiye macnuu waa maxay laa nadiira lahu walaa mila weeye wax nadiira ma laha waxay kaba dhigayaan nasiij dee imaka waa marada toritaankeed iyo samaynteed iyo kale oo marada dee laga yaabaa inay naadir wax lamida ay taho wax lamidiba aanay jirine iyada un si wax keligeed san loo sameeyey ay tahay tan baa asalku ahaa marka ruuxii dee taas baa nasiijku ahaa markaa ruuxii dee aan wax nadiiro lahayn cid lamidii ay naadir tahay ayay ka cabirayeen oo bar baaba idhaha cumar baa odhan jirayba waa qiimihii uu lahaa fadligii uu lahaa oo waxaa kaloo soo naqliyeen inuu cumar yidhiba waxaan ku tamaniya rag wada sa umayr ibnu markaa sacd markaa cumayr ibnu sacad oo kale ah oo aan umuurta iyo acmaasha muslimiinta udhiib rag dee ninkaa la wada midkaa oo acmaasha muslimiinta oo nin zaahidan awhaa caabida taasi iyadu intu way noo saxantahe laakiin aniga bal hadday idinkana ay la mid tihiin waxay raacsan yuqaalu lahu nasiiju waxdihi abu zaydin اlansaariyu axad اladiina jamacu اlqur'aana saasaa ii taala cibaaraduna ya isabixu taaseerta saxda ka ii hagaagsane hadduu yusabixu ilah kaa waa nasiiji waxdii horta ee yusabixu ma jirto taasi kayga wuu saxay halkaa cibaarada nasiiji waxdihi weeye waa cibaarana la isticmaalo xataa culimada waaweynee dambe ayaan arkayna kol kol iyagoo le dee nasiiju waxdihi iyo waxyaalo kaas iyo cibaaro saasa kaba cabire waa nasiiju waxdihi ee cibaarada saxda waa khada taasi waxaan uga jeedaa waxaa ii raacday abu zaydin اlansaariyu axad اladiina jamacu اqur'aan intaasun baa ii raacday wajadhu dee taasaa idin fiican waxaa laga yaabaa may halkaasna khaladkale inuu ku jiro oo halkan nasiiju waxdii ii taalay buu nasiijuna yusabixu ka dhigay waxdihiina jadhuda ka dhigay nuskadiina waa saasumaa filaya de imaka kala day taa tahay laakiin horta lafdigu israacsan yahy waa nasiiju waxdihi maxaa dee taala kollay qaadiciyaad iyo keyrkiiba way ugu horeeyeen hadalkan isagana qaadiciyaad buu kasoo noqonayaa cibarad qaadiciyaad maxay ahaydba وkاna يuqaaل lahu nasiiju waxdihi markaasu waa tirtiinta sheego abuhu abu زaydin oo halkaa waxa maqan waa mar kale jadi ma noqonayse waa nasiiju waxdihi marka la yidhaaho ayaa abuhu wa abuhu abu زaydin insaa la yidhah wey wa abuhu abu زaydin aniga way ka maqan tahay taas qadciyaad lakin ikmaalkiisa way kuba sugan tahay weya abuhu abu زayd abu زaydna waa ti aynu soo mare afartii nine uu anas lahaa afar wada ansaara qur-aanka xafiday tarjahalkii fadaaisha ansaar baynu kuba soo maray markuu dee mucaad ibnu jabal iyo raggaa sheegay ayuu yihi wa abu zaydin abu zayd oo waxaaba dee inoola socotay axadu cumuumati ama taas waa adeeraday ninkaba mid ah halkaasna waynu kusoo marnay kolley magaciisan imaka aan halkan kuba haynayno oo haddii uu yahay imaka sacd ibnu cumayr markaas uu yahay me sacd ibnu cumayr isagu ninkan dambe uu noqonayo de cumayr ibnu sacad weeye halkaas sacd ibnu cubaydna waynu soo aragnay bal kolley waxaa laga yaabaa de hadduusan aws uu yahay anasna adeer uu lahaa waatan magac kaloo qays ibnu sakanna kuba soo marne calaa kuli xaalin meeshu waxa weeye anuu sawaabkeedu aniga de waata nasiiju waxdihii wa abuhu abu zaydin اlansaariyu sida dee inooguba sugan intaa weeyaan bal taasna waa haddii dee aws khasraj buu ahaaye u ninkaas aynu kuba soo marnayba labadii qowle aynu awal hore uguba soo marnay halkaase sharaxana inooguba sugnaa marka ninkan magaciisa aan lahayn jasr b abi cubayd baana lagu dilay aynu kusoo markaa lagaba dhigo weeye inuu ahaa abu zaydka qur'aanka waktigii rasuulka ilaahay xafiday bal imka intan uga jeeday inaan dabdino intaasun wey oo khalalkii aniga igu sugnaay idinkan de wax kalea kuma sugan xadaثnي abu الظاhر qال أخبرnا بن وهب qال أخبرnي يuنس عن بن شهاب عن cuروة بن الزبير أن هiشhام بن حakيم وجد رaجuلا هiشhام بن حakيم ba wuxuu helay nin وlxalw عalىa xمصة ninkaasi xمso korkeed buu ku sugnaayo waalibuu kabaha markaa dee adigu فalسطيn ama mujaawara ama ilaa dee xمsana فalسطيn bay waktigaa raacsanayd ninkaasoo yushamiso cadceedinaya oo cadceed joojinaya naasa dad min الnabض abadi kaa mida fi adaa اjizyati waa dee fi imtinaaci can adaa اjizyati oo ama bisababi adaa ljizya ayuu cadceeda joojiyey faqaala wuxu uhi ma hada ini markii loo sheegayna wuxuu hi inii samictu rasuul الlahi salى الlahu عalيه wasalam yaquulu in allaha yucadibu اladiina yucadibuuna الnaasa fi اdunya de markaa amiirkiina uu sii daayey markaa ragga faru ka qaaday baabu man amri man mara bisilaaxin fi masjidin aw suuqin aw gayrihima min almawaadic aljaamicati linnaas an yumsika binisaaliha wuxuu baabaysan yahay amri man shaksi amarkiisii la amrayay mara maray bisilaaxin hub la soo maray fii masjidin masjid aw suuqin ama suuq aw غayrihimaa ama masjidka iyo suuqa meel aan ahaynoo min almawaadic غayrkoodahoo min almawaadici meelihii aljaamicati linaas dadka kulminaya dadku ay isuguba imanayeen maxay amiritaankiisii la amrayey amri man mara bisilaaxan an yumsika binisaali halkii afkeedii ahayd ama waa halkii dee dhibtu ay kaba imanaysay ee ay wax ku goynaysay ama ku qoomaysay oo kale inuu gacanta ku qabto ama dee shardi mahataniye uu la yimaado un wax aamin lagaga noqonayo dadka kale ee meesha isagoo xataa isaga ka kaafila aan uba jeedin inay dhibi dadkii ugaadhsiiso lagaga aamin noqonayo adugu bal inuu ku sameeyo un wixii lagaga aamin noqonayay dhibkeeda ee aan dee isagoo kaafilo isagoon kuba talagelin darar aanu dadka bal maalan si aanu u gaadhin oonu dadkii darar ugaba gaadhin waxaan u haysto balte amarkeedii ama rawxa amarkii laba amrayey ayuu baabkiisi iyo kolleyna axaadiisan arki doonaa wixii noogaba sugan axaadiia markaasaan ogaan doonaa hadal abu muusena waa inoo raaci doonaa axaadiia xadثna abu bkr بن abي شhaybة واسحاq بن ibrahيm qال اسحاq أخbarna وqال abu bkr xadثna سfyaan بن عuyaynaةa عan cmr أnhu samعa jaaبirا yquل mara rajul nin baa maray fi اlmasjidi masjidkii ayuu bisihaamin leebab la soo maray macnaha leebab baa nin welibana sida inoo soo socota ninku khayr baabuu samaynayay oo dadka dee waa kaana jihaadna waa lagu jiraaye leebab uu soo diyaariyo ama ha soo iibiyo ama isagu ha soo sameeyo dee intuu soo qoray oo bal birtana soo geliyo ha soo diyaariye uu sadaqaysanayayba dadkuu sii siinayay sidee dadku ay ugu intifaacaan haddaba masjidkii buu la soo galay faqaala lahu rasuul الlahi salى الlahu عalayه wasalam amsik qabo binisaaliha oo macnaha waa nisaal waa jamcu nasrino waa xadiidada ama birtan leedahay ay wax ku mudayso halkaa gacanta saa ugu qabo oo ujeeddadu dabada iyo dhexdiiha qaban waaba intaasoo dee ruuxun adigoo ka kaafila uu waxyeelo ama ruuxba uu mudo qoomo ee birtaa ay leedahay iyo afkeedan ay wax ku mudayso gacanta saa ugu qabo saa ugu hay taas buu rasuulka ilaahay amray xadaثna yaحya بن yaحya وabuالرabيع qال abuالرabيع xadaثna qala yaحya wlfd lahu aخbarana yaحya iبnu yaحya isagaa lafdiga inoo soo socdale wuxuu isagu yihi aخbarana aحmed iبnu زayd ka horena xadaثna aحmed iبnu زayd buu yihi عan cmr بn dinaari عan jaaبir بn cabdاللahi ana rajula ninba mara la maray bashmin wa jamcu sahminun jamcu qalon fi masjidi masjidkii buu la soo maray qad abdaa isagoo muujiyey oy muuqato nisuuluhaa eeg nisaal iyo nusuul labadaba oo lagu jamciya waa ta nasrin waana xadiidada iyo birtan ay leedahay dee waxay ku mudaysaba muujiyey oo daahiriyey oo ujeeddadu nisaashi wax qarinayay oo dee ama galna kumay jirin leebabkiina waa siday birihii baa soo baxsanaa iyo halkii dee afkeedii faamara wuxuu amray rasuulka ilaahay salawaatu ullaahi wasalaamu caleyh an yaakuda binusuuliha inuu gacantiisa ku qabto halkan afkeeda ah iyo beraheedii muxuu taa u yeelay waa tan ciladii kay laa yakhdisha sahmigu si aanu u qoomin musliman ama isagu aanu deyna isagaa ficilkiisii oo wado oo side xarakadiisii baa meesha imanayse ruux muslima aanu u qoomin oonu ugu jaraaxayn isagoo kaba qaafiloon war u haynba xadaثna qتaybaة بن سacيidi qال xadaثna layث ح وxadaثna محamed بن رمح qال أخbarana layث عan أbي الزuبير عan jaaبiri عan rasuuli الlahi صلى الlه عليه وسلم أنahu أmara رaجuلا rasuulka ilaahay wuxuu amray nin kaana ahaa yتصadq mid sadaqaysanaya bnbl leebab ayuu fi masjidi leebab uu soo diyaariyu soo hagaajiyu soo sameeyey buu dee waxa weeyaan intuu dee yuu sadaqaysanayu dadka sii siinayay muxuu amray rasuulka ilaahay anlaa yamura biha inaanu la marin masjidkii ilaa walxal wa isagoo aakhidun uu hayo binusuuliha halka dabada inaanu qabanayo dhexdeed afkeed inay wax ku mudayso ama wax ku goynayso kaa uu gacanta ku hayo wa qaala bnu rumxin wuxuu ihi kaana yasadaqu binabli waa isla macnown yatasadaqu iyo yasadaqu yatasadaqu baana asal ah maxay tahay ta'dan iyo dee labadan ba xurufta idbaaq aduu bal markaa ta'dan baa xarafkii dee saadkee dee xarful idbaaqi lagu idqaamay un oo imaka ta'dii in ayaa dee saad loo bedelay labada saadna markay kulmeedna waa la isku idqaamo taasun weeyaane lakiin asalku waa yatasadaqu kaana yasadaqu binabl bal kolley xadiidka ta iyada inoogu sugan xadiid kaleo abu muusa alashcari warinayeyna iyo dariiqiisna waa inoo dambeeyaa waa isla macno uun eh bal waa dee shaygan ilaalin iyo dhowrid ruuxii dee waxa weeye dadkii muslimiinta iyo wixii dhibayey bal markaa lagaba fogeynayo laga ilaalinayo weeyaane adabkan inooguba sugan ee rasuulka ilaahina amray oo ah wixii af leh ee dadka ama mudaya ama goynaya in lala yimaado lagu sameeyo oo wixii dadka dee bal dhibkoodan lagaga aamin noqonayay oy kaba mid tahay isagoo ruuxu intaa uu sido dee birtii iyo waxaa ama afkeedii ay wax ku mudaysay gacanta kuba haya si uu aamin ugaba noqdo ruux kale inayba gaadho fartaasba weeye markuu meel dee la ysugu imanayo oo dad ay joogaan ay dhici karto darar inuu kaba yimaado uu joogaba weeye marka halkanna waxay leeyihin culimadu dee intanun kuma koobnee xadiidka macnihiisa ciladan rasuulkii ilaahay sheegay ee ahaa kaylaa yakdisha musliman oo kale iyo bal taas iyo khashyata ama an yusiiba axada min almuslimiina minha bishayn oo inoo dambaysa wax kasta oo dararkiisa laga baqanayaa la mid weeye oo wax kasta oo dhibkiisa laga baqanayay waa inuu la yimaado dee cid kale inuu gaadho inuu la yimaado wixii bal dhibkiisa lagaga aamin noqonaya ama lagaga badbaadaya laba yimaado taas baa iyada xadiidka iyo xadiid labada xadiid bay nooguba sugan wuxuu idhi imaamku xadaثna hadaab بن khaalidi qaala xadaثna xamaad بnu سaلamaةa can haabiti can abi burdata can abi muusa dadku waa dadkii aynu in badan soo araarki jiray ana rasuul الlahi salى الlahu عalيه wasalama qaala idaa mara hadduu mara axadukum axadkiin fii majlisin de hadduu cidlo keligii socdo iyada taa maaha waayo dee markaa cid looga baqdo dhibkiisu ma jirto ee majlis buu soo maray dad baa jooga aw suuqin suuq ama saynu soo maray ama laftii waxa weeye noo dambeeya masjidkii oo kale walxaal biyadihi nablun gacantiisa uu ku sugan yahay nable waa leebkii afka dee qoro lahaabe ama biri ay uguba jirta xataa hadduu dee qorigii oo la fiiqay uu yahayna waa la miduno wax mudaya in wixii kale dee bal matalan mididii iyo seeftii iyona la mid weeye oo xataa rasuulka ilaahay xadiis wuxuu ku nahayey seeftan gal lahayn in laysu fidiyo laysu dhiibo waayo waaba intaasoo ruuxii ay jaraaxaysay wax yeesho oo iyadoo maslu oo bilagalan un ruux kale saa loogu fidiyo loogu dhiibo waaba nahyo nahyi baa kuba yimi haddaba wabiyadii nablum falyakud binisaariha halkaa xadiidadeeda iyo nisaasheeda ha qabto oo gacanta ha ku qabto uma liyakud binisaariha uma liyakud binisaariha tana waa taakiid adkayn ee arrinkan ah waxa weeyaan sado dariica wey wixii dhibi kaba iman lahaa baa la awdaya la hor joogsanayaa bal taa waxa weeye in iyada taas in gacantiisa ha kuba qabto weeyaan oo adkayntanna waa aad loogu xeel dheeraanayo bal dhibta halkan kaba imanaysa si loo hor joogsado qaala abu burda wuxuu yihi faqaala abu muusa abu muusa alashcari ba wuxuu yihi wallahi ma mutna xataa sadadnaaha bacduna fii wujuuhi bacdin oo abu muusa alashcari baa leh rasuulkii ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu caleyh isagoo dee bal matalan wixii dhibi ka iman lahayd oo dhan ee cid muslima dhib ay uba sugnayd haba yaraatee dee hor joogsanayuu tan amray waxaana weeyaanuun waa dee ilaalin laba ilaalinayo ruuxii muslimkaa xurmadiisii la ilaalinayo haddaba wuxuu leeyahay markaa abu muusa alashcari asaf dee wixii dhacayna waa kaba murugaysan yahay maanaan dhiman annagu ujeeddadu wuxuu uga jeedaa dee waa asxaabta inteedii badnaydba may dhiman xataa sadadnaaha ilaa aanu toosinay oo aanu ku fiiqnayba dee sihaamta iska daa waaba sahamkan laga baqanaya dee iyadoo loo jeedin ruux inuu waxyeelee inaanu annagu isla dhacnay buu leeyahy sihaamti waa dagaalkiibuu kaga warramayaa fitnadu ay timi markii ay dhacday wooye oo sadadnahana waa bacduna barhkayo fii wujuuhi bacdin macnaa sadada bacduna dee dhammaantoodna ma barh annaga nagaba midi sadada sahma ama sihaama weeye sihaamtii uu ku toosiyey uu xaggii dee bal maalan uba ganay fii wujuuhi bacdin barhka kale oo ilaa wujuuhi bacdihim wey oo macnuhu waxa weeyaanuun oo imaka halkan oo uu wadaa fitantii muslimiinta dhexdooda dhacday ee keentay inay dee dhexdoodii isbedilaan oo barhkood barhka kale sihaam ay ku ganaan barhkood barhkii kale warmihii ay kuba wareemaan seefa layslaba dhacay ayaa waa murugo uu kaga murugooniyo xaalkoodii isbedelay khilaaf ka yimi iyadoo maqaasidii shareecadu ay ahayd dee tacaaduf iyo tawaasul iyo tawaadudkii waktigeeda aanu sii dheerayn oo haddii dee iyagu markay dhammaadeen dabadeed waxaan yimaadaan waaba la odhan lahayo iyagii baaba in badan oo kamid a ama intoodii badnayd way joogto cahdigii waa dhowye cahdigii rasuulka ilaahay uu intaa mancee ayuu ka hor joogsanayo iyaga uu u tilmaamaye bal markaa ama uu tan kuba adkeynayaba aad u dhowaa lahaa falyakud binasaliha falyakuda ba iyadoo taasi ay dhowdahay ba waxyaalahani dhaceen oo iyaga ay isdileeno sihaamti lalahaa bal birta birteeda gacanta ku qabo ama wax ku xidhun iyada dhibteeda lagaga badbaado ayaaba la isla dhacay markaa waa murugo uu kaba murugeysan yahay iyo ta'asuf xaaladii dhacday iyo iyadoo dee bal rasuulka ilaahay wixii ujeeddadiisu ahayd ee xadiisyadiisani ay tilmaamayeen wax ka duwan oo dee ahaa arrinkani waa tacaaduf iyo waa muslimiinta tawaadudkoodii iyo bal dadka inay kala badbaadaan wax ka duwan ay dhaceen oo taas ba hadalkiisani uu yahay marka abu muusa xadaثna cabdاللahi بن brad بن الأشعري ومحamed بن العلاء ولفظ لcبداللahi qاaل xadaثna أbو أsامة عن برaيد عن أbي بردة عن أbي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم qال أنه qاaل snada waata ayn maro kala duwan soo mare habeen dhaweydna inooguba dambeeye aadna inooguba dhawaabeen إdaa mara أxadكم hadduu أxadkiin soo maro fي masjidina masjidka iyaga aw fيi suuqina waa mslimiinta masjidkoodii ama suuqoodii uu soo maro wamacahu maciisa nablon leebyahay falyumsik ha qabto oo calaa nisaarihaa beraheedaas iyo halkaa afkeedaa bikafi kafkiis ha ku qabto ee wax kale hadduu ku sameeyo u kusoo xidhxidho oo dhibtiisii lagaga badbaado o laga aamin noqdona waa taasee shardi maha kafku maxay tahayna an yusiiba axada min almuslimiina minha bishay waa khashyata an yusiiba minha axadan waa ka cabsi laga cabsanayo iyo iska ilaalin la iskaba ilaalinayo inuu asiibo axadan axad min almuslimiina muslimiinta kaba mida uu ku asiibo bishayin shay minhaa sihaamta kaba mida wa an yusiiba inuu asiibo waa kii siday axadan axad uu asiibo min almuslimiina bishayin shay uu ku asiibo minhaa sihaamta ama nibaasha kamida taa ka cabsigeed weeye bal aw qaala wuxuu uhi liyaqbid ha qabto halkaa falyumsik bedelkeeda liyaqbid calaa nisaaliha waana isla macno bal kolley dee macnaha xadiidku waa inooguba sugan yahay rasuulka ilaahay dee arrinkan uu muslimiintii kuba baraya iyo ku dhiirinayo amraya iyo xaaladii dee markaa dambeba iyo waqtiyadeedna ay gaadho masjidkaa lahaa birtayaan la mari baaba imaka la isku dhex qarxidayaayo dee laysku laydo lagu laydo ruux tukanayo ilaahay uba jeedaaba dee iyadoo taase bal oo weliba dad islaam sheeganayaaye bal kolley waa laba waaqaco aad iyo aad u kala duwan weeye aw liyaqbid calaa nisaariha babnahy can ilishaarati bisilaax ilaa muslimin nahintii laiskaba nahayey fiiqid lagu fiiqo ma hadday lagu dhufanayo in la qarxinayo maaho taasoo kale ama la gooracaye waa in laguma fiiqo hub ama silaax silaax waa birba haddii isay noo soo socoto midi ha noqoto leebkii haba noqoto seef wax kaba sii weyn adigu lagu fiiqo ilaa muslimin ruux muslima xaggiisa lagu fiiqo maha in lagu dhufto waa in laguma fiiqo taas nahintii laiskaba nahayey ayuu baabkeedii yahay xadaثnي cmr النaqd وبن abي cmر qال cmr xadaثna سfyاan بن عuyaynة عن أyوb عن بن sيrيn أنه qاaل سمعت أbا هريرةa yqul qال أbوالqاsم صلى الله عليه وsلم نبي محamed ba wuxuu yihi أbوالqاsم maن أشhaaرa ruuxa شhaaro فiiqة إilىa أkخhihi walaalkiisa dee ku ishaaro walaalkiisii mslimka ah weye بxadيdaة br faina almalaa'ikata talcanhu hadda waaba kuma dhufanayaba hadduu doono waaba ciyaaraya sida dee inoo soo socota hadduu doono markaa labada xaalaba hadduu dee dhab ay ka tahi hadduu dheeldheel ay ka tahi labadii midna lamaba ogole ruuxa kuma fiiqa xaggiisa ruux muslima bixadiidatin faina almalaa'ikata talcanhu malaa'igta ayaa lacnadaysaa malaa'igtu way lacnadaysaa macnaha waxay ku abaareysaa ilaahay naxariisiisi inuu ka dheereeyo de waa kan wax dariiqu noqonaya ruux muslima in laba dilo ayuu dee isagii laba yimi dariiqu noqon kara oo taasuba noqon kara ficilka caynkaasna ma ahaba ku dhufashadiiyo ishaaraduna inay xaaraam tahay waayo weliba ay xaaraam weyn tahay baa xadiidka inoogu sugan oo lacnad waxaa lagu mutaan waa dembi weyn dembi yar laguma muto malaa'igtaa lacnadaysa xataa wain kaana akhaahu liabiihi wa ummih xataa kolley nusqooyinka imika sanbaaba intoodii badnayd dhacday sida sheekhu raximah اllahu tacaala halkan imaam nawowi uu leeyahay waa nusqooyinka caamadood ee laakiin barhkood bay dhacday in fii bacdi nusqa xataa yadacahu sheekuna wuxuu leeyahy taasa inoo qadaranoo xataadu wixii ay gelaysay ee dee bal ama lafti ahaan lagu jari lahaa ama dee maxal ahaanba laguba jari lahaa baa meeshii ka maqan oo bal se nusqooyinka qaarkood dhacay bal dee nusqooyin muslimoon uba laama waa laba nusqoon hayo iyo umatiya iyo iyaga oo beriba midkood dee nusqadii aada loo dabdiyay ee dabcata suldaniyaha bal matalan waa dabcada hore dee waqti markaa dowladdii cusmaanigeed waqtigeedii la madbaceyey markaa dib ha loo jadiidiyey oo aada loogaba shaqeeyey bal dabcadaas oo kale iyo way kuba sugnayd oo xataa yadacahu waa ilaa u ka tegayo waana waxay noo qadaran nusqooyinka qaarkoodna sheekh uu leeyahy dhacay dee makaan mutunta qaar way kuba madbacaysan yihiin waa xataa yadacahu oo ilaa uu ka dhigayo wayo wixii uu iskaba daynayo malaa'igtu way lacnadaysaa bal markaa xataad way kolley imaam nawowi raximah llahu tacaala isagoo baabkan oo kale u dhigtay buu riyaad saalixiin dee waxyaalaha nahiga ku yimi kitaabkan kitaabkana uu kuba khatimo waxaan dee mansuuraad inta kaba horeysa ee dheer ee kitaab ulmanaahi waana kitaab aada u qayim marka la eego waxyaalihii laisu diiday oo dhan buu dee badabkoodii kusoo ururiya isagoo abwaabna uba dhiganaya xadiidka markuu halkaa soo naqlinayay xataa yanzica ayaa taalay lafdiga riyaadka kolleyna dee sabana nusqooyinka qaarkood xataa yadachu oo isaga xataa yanzica dee isagoo muslimna uba tirinayo kolley waxaad moodaa dee taas oo kale in ya yadachu ay fiican tahay markaa nusqooyinka qaarkood waxaan le xataa yanzico dabal xafdiga lafdiga nusqooyinka qaarkood halkan kuma sheegay wa xataa yadace xataa yanzica lafdigaasi walow riyaadka uu kuba sugayay lafdigu muu dhicin nusqooyinka muslim ma dhicin ee xataa yadacahu baa dhacay xataa yanzicadaasna waxaan kuba fasilayn xataa yarjice imika mana jazminayo in imaam nawowi kitaabadiisa edo de waa kitaabka oo dabacaadkiisi ma waxaan kuba aragne ee bal waxaan leeyahay waxaa dhacay xataa yanzica halkan riyaadka kuba sugan ama nusqooyinkiisa inta badan xataa keliya waana xadafkan qadaran oo xataa yadacahu waana se nusqooyinka qaarkood dhacday ama nusqooyinkaan sheegida waata nusqooyinka qaar lahayana imka saas ay dhacday waa ilaa u ka tegayo wixii iska daynayo malaa'igtu way lacnadaysaa lacnadu way socotaa weeye habaarku uu socdaa ilaa uu waxaan ka joogsanayo marka rasuulka ilaahay muxuu ihi wain kaana haba ahaada kan uu kuba fiiqayaa akhaahu walaalkii liabihi wa ummihi aabihii hooyadii ay dhaleen oo macnaa dee kolkol ruuxii dee dad uguba jeclaaye uguba naxariis badnaaye inuu dilkiisaba uba quudhayn oo kolkol dee isagoo iska ciyaaraya xaggiisa hadduu kuba fiiqay ama aan qaaliban la filayn inuu dilo xataa kaaba haba noqdo oo ruuxaan lama filayn inuu dee wax dee uu jeedo inuu isaga waxyeelaba haba noqdee cidduu doona haba noqdee ishaaradaba hadduu laba yimaado waayo dariiq waxay u tahay dee dilkii bay dariiq u tahay naarna uu kuba gelayay haddii kalena waxaa ku sugan argagaxin ruux la argagax geliyo iyadna waa shay xaaraama ruux muslima tarwiiciina xaaraam weeye bal taasi waxa weeye lacnadaasu mudanaya waa dembi weyn markaas xadiidkan sida sheekuu kaba cabirayo waxaa cibaadada horta inooguba sugan ruuxa muslimka xurmadiisa adkaynteed iyo nahyigaa adagee can tarwiici wa takhwiifi in la cabsi geliyaba la iskaba nahiyayo ama wax isaga dhibaya looba banbaxaaba yaraadeene cibaarada dambena wain kaana akhaw liabihi wa ummihina waa nahyigu inuu caam yahay oo ruuxii dee lagu tuhmaye qarad xun buu kaba leeyo markaa tan iyo kii aan laguma tuhmayne dadkii uguba dhowaaya inay iskuba mid yihiin oo waa mubaalaqo marka arrinkuna waxa weeye hadduu ciyaar yahay iyo hadduu dhab yahayba waa isla mid oo xataa hadduu ciyaarayo lacnadan uu mudanaya wey hadduu ciyaarayo waayo dee tarwiicu lmuslim xaraam bikuli xaal waxaa dhici karta se riwaayada dambe inoo dambaysa isagoon filaynba wixii inay kaba siibtaan way dhici kartaa markaase xadiidka dambe inooguma imanaya marka hadday hazli tahay dheeldheel hadday tahay iyo ciyaariya hadday dhab tahayba waa dembi kabiira lacnadan uu mudanaya xadaثna abubakr بn abi shaybata qala xadaثna yزid بn haruna can ibni cawni can mxamedi can abi hurayrata can الnabiyi salى الlahu عalيه waslm bmil mxamedku waa ibnu sirin eg ibnu sirin kol hadii la idlaaqo waayo rag kaleo ibnu sirin oo ruwaadi waa jira laakiin iyagu hadday yihiin magacooda la sheegaayoo kale sade ibnu cabaas oo kale marka la idhaaho cabdillahi ibnu cabaasun weeye haddii ibnu cabaasyada kale sida fadlio ibnu cabaaso isba kitaabka inooguma sugan in magaciisa la dhigo un mooye ibnu cabaas lama idlaaqayo haddaan cahdi dhawi jirin ibnu cumarna waa saas oo kale marka ibnu cumar la idhaho waa isaga uun qolooyinkii kale kuma dhacayo haddaba ibnu sirin waa maxamedun qolooyinka kale waa la sheegaya waa la caddeeya marka ibnu s maxamedkii waa isaga waa ibnu sirinkii hore ayub unbaa bedelkiisii uu cawn ibnu cawn soo galay ama cabdالlahi ibnu cawn xadaثna mحamed بن raafici qaal xadaثna cabdالرaزaq qaal akhbarana macmar can hamaam bni munabihin qaala hada ma xadaثna abu hurayrata can rasuuli الlahi slى الlahu عalayه wasalam fadakara axaadiiثa axaadiiث buu sheegay minha waxa kaa mid ah waqaala rasuulu الlahi slى الlahu عalayه wasalam laa yushiiru ma ishaarayo lafdigu waa khabar laakiin macnuhu waa nahyi oo macnuhu muxuu noqon laa yushir wey yaanu ishaarin axadukum axadkiin ilaa akhiihi walaalkiisii islaamnimo dee walaalkiisii kale nasabna waa taas waa wain kaana akhaahu liabihi wami bisilaaxi hub yaanu kuba ishaarin midi yaanu ku ishaarin wax kaloo dee ruuxa dhiba iyo wixii kaba sii weynaa fainahu laa yadri eg rasuulka ilaahay muxuu yihi fainahu isagu laa yadri ma garanayo axadukum axadkiin xataa hadduu ciyaarayo weeye oo dheeldheel ay kaba tahay axadkiin ma garanayo lacallo shaydaana waxaaba laga yaabaa shaydaanku yanzicu fii yadi yanzicu inuu gano oo macnaa yarmi weeye fii yadi gacantiisi uu kaba gano waxaanoo waxana uu kaba baxsado uu ruuxii intuu kuba dhufto dee halkaa ruuxii wax ku yeelo fayaqacu fii xufrati min annaar markaa fahuwa yaqacu fii xufrati min annaar ama fayaqaca uu ku dhaco markaa isagii fii xufrati god min annaari naar kaba mida oo macnaa waa tan waa arrinkii waa sadan lidariica horta weeye ruuxu hadday dee dhab kaba tahayna waaba dee bidaayo xumaan iyo macsiyana uu niyeysan yahay oo lacnadii buu mutay hadday ciyaar kaba tahayna waa taa aynu soo maray lacnadii waa mudanayaa dee ciladuna maxay tahay waxaaba suurtagala waxaan inuu gacantiisii kaba fakado shaydaanu kaba fakiyo uu ruuxii markaa halkaasaa ku dilo ama wax kuba yeelo uu hadhow godnaara isagii kuba dhaco dhibkan uu ruuxa muslimkaa u geystay ama dilah ama dhaawacaa daraaddeed ee haddaba asal ahaan si aan waxaasi uga dhicinba yaanu xaggiisa bir ku fiiqin ama xadiido sa aynu soo maray ama silaaxba yaanu kuba fiiqin sheekuna wuxuu halkan inoogu sheegaya macnuu waa inoo cadiyo dee xadiidkan iyo kii hore inoo isu keen fasiraya riwaayada hore muslim baa lahaa xadiidka laftigan dambe abu hureyre waa bukhaari iyo muslim way wadaagsadeen oo labadooduba way wadarwerine laakiin wuxuu leeyahy nusooyinkii oo dhan laa yushiiru baa dhacday ujeeddadu iyadoo yo ay shiinka ka dambayso markaa laadu naahi naafiyay noqonaysaa in ficilkuna waa kaa marfuuca laakiin waxaa looga jeedaa nahyi oo macnaa waa laa yushir weeyaanu kuba fiiqin waxaana yidhaahaan siduu sheekhu uu yihi marar horena waa inagu soo baraarujiyey nefyigu markuu san oo kale bimacnaa nahyi yahay isagaa nahyigii kasii xeel dheer oo laa tudaaru waalidatu biwaladiha buu nadir ugaba dhigaya laakiin de ayaddaa waa marka laa tudaaru waalidatu biwaladiha la aqriyo ayay nafyi bimacnaa nahya tahay haddii laa tudaara waalidatu biwaladiha la aqriyo iyad waa nahyigii caadiga ah waa nahyigii marka laa tudaaru la aqriyayo ayaa macnahan uu soo qaatay sheekhu uu imanayaayo dee ficilkina marfuucuu yahay laakiin oo macnaa laadi naafiye ay tahay macnuhu se ay nahyi uu yahay waxa loogaba jeedaa bal sheekhu markaa imika taas waa mid kitaabka riyaadkana bal halkan waxaan leeyahay waxaa dhacay laa yushir de waana sheekha kitaabkiisii bukhaarina markan u laabmay laa yushiirudan unbaa kuba sugnayd oo dee bal waxaa laga yaabaa un bal markaa nusooyinkii asalkii de horta maaha riwaayadu saa may ahayna riwaayadu laa yushiirudan bay hayde waa macnihii waxaa laga yaabaa dee macno ahaan inay dhacdayba haddee cid dambaba kaba dhacday nasaakhintii ay kaba dhacday sheekhu laakiin wuxuu leeyay nusqooyinka o dhan bukhaarina waa sidaa kuba sugana waa laa yushiiru ama cibaarada dambe yanzicu fii yadihi wuxuu leeyahay sheekhu halkan iyada nusqooyinka muslim dee yanzicu weeye macnaa za-du way kasirsan tahay caynna way u dambaysaa macnihina wuxuu kuba fasiray yarmi fii yadi oo yanzicu uu ganayaayo gacantiisii buu kaba ganayaayo ee ramyadii buu xaqiijinaya sugaya shaydaankii oo gacantiisiibuba maalan isagii ayaaba dee tan kuba xambaaraya waxaa kaluu leeyahay muslim keyrkii waxaa dhacay yanzaqu waa xagga hoose siduu leeyahay oo dee kayn mucjame lakiin markaa za-du way fadxisnaanaysaa oo za-du way fadxisnaanaysaa waayo cibaaradiisa uu riyaadka kuba dabdiyey ayaa aada ugaba sii dhoweyd marka la eego tan oo matigiise bal markaa haddii yanzaqu la yidhaahna waa macno oo uu fasahaadinayaa weeyaanoo dee inay ramyigii iyo daci wixii waa fasaadun isna waa ganaya un waxaa laga yaabaa shaydaanku inuu gacantiisii kaba gano uu gacantiisii wixii kaba fakiyo uu ruuxii saasba uu kuba dhinto ama wax kuba noqdo markaasuu leeyahy aslu nazci adacn walfasaad waa cibaaradiisii uu ku lahaa riyaadka halkan bal wuxuu leeyahay luqadan kalena macnuu waa yaxmilhu calىa taxqiiqi darb fiih yanzaqu fasahaninayaad wuxuu u qorxinayaa ku xambaarayaa inuu dee waxanba kaga dhabeeyo taasuu shaydaankii kuba xambaaraya hadhow dhibtaasaa imanaysaa haddaba si waxaa looga nabad galo yaanu xaggiisaba bir u fiiqin ama hub aanu kuba fiiqin baabu fadli isaalat اlada can الطariiqi wey wuxuu u baabaysan yahay dhubkii iyo wixii dadka dhibayo laga suuliye dariiqo fadliga uu leeyahay xadaثna yaحyى بن yaحyى qaala qarأtu عalى maliki can sumayin mowlى abi bakri can abi صaalixi can abi hurayrata ana rasuul اllahi salى الlahu عalيه waslm qaala baynama waqti rajulin ymshi uu socdo biطariiqi wado wajada wuxuu helay waa dadkii naga horeeyey un ruux kaba mid ah musna shawkin waa qodax laanteed macnaa laan qodax leh oo cala ariiqi geed baa meesha ku yaalay laan qodax leh a ariiqa soo gashanayd tibuu helay faakhara uu dib dhigay oo uu suuliyey si aanay dadkii muslimiinta u dhibin ama dadka ariiqa maraya fashakara allahu lahu ilaahay baa kuba shukriyo bacda camalkiisaasuu kaba aqbalayo waa ka abaalmariyo ilaah baa ku shukriyo fagafara lahu waa u dembi dhaafo macnaa adigu ruuxi arrinkaas iyadaa fiicnayd ee say noo soo socotona uu wuxuu u la imanayay maaha isaga nafcigiisa waa dadka muslimiinta si wuxugu taro oo uu dhibtan ka fogeeye ayaa ilaahay kaba aqbalay ilaahay ugu naxariiso dembi dhaaf buu kuba mutay waa fadliga uu leeyahay imaadat اlأdaa can طariiqa xadaثanii زuhayr bn xarbi qaala xadaثana jariir can suhayli can abihi can abi hurayrata qaala anahu qaala qaala rasuulu الlahi salى الlahu عalayه waslm mara rajulu nin baa maray biusni shajaratin waa geed laanti oo calىa dahri ariiqi ariiq korkii kuba sugan faqaala wuxuu ihi wallaahi baan ku dhaartay launaxiyanna waan fogeyn oo haadaa waa usnigan can ilmuslimiina muslimiintaan ka durkin dariiqooda muxuu uga durkina laa yu'dihim ma dhibayo si aanu uba dhibin ninkii sidii baanu ku dhaqaaqay faudkila aljanata jannaduu tii kuba galay jannadii baa la geliyey xadaثna abubakr بn abi shaybata qaala xadaثna cubayd الlahi qaala xadaثna shaybanu can اlacmashi can abi صaalixi can abi hurayrata can الnabiyi slى الlahu عalيه waslm qaala anahu qaal laqad ra'aytu waxaan arkay rajula nin baan arkay yataqalabu gedgadoomayo oo fi اljannati jannadiibuu ku raaxaysanaya ku nicmaysanaya oo kuma dhex jira fii shajaratin fidu waa tii tacliiliyadeedi waa bisababi shajaratin geed sababtii qadacaha uu gooyey weliba laan bay ahaydee gooyey min dahri ariiqi dariiq korkii uu kaba gooyey geedkaasoo ama qusnigaasu kaanad ahayd tu'dii mid dhibta annaasa dadkao dee qodaxdeedan iyabaa mudaysay ama dharka ka qabsanaysay muslimiinta dadka dariiqa marayay dhibaysay ama dadkay dhibaysay tii baanu doonay markuu arkay dhibkan si uu dadkii ugaba fogeeyuu gooyey ilaah baa ugu naxariiso jannuu kuba geliyay jannadaan ku arkay markaa nin sidaasee xadaثnي mحamed بن xatim qaala xadaثna bahz qaala xadaثna xamaad بن سلمةa عan haaبit عan abi raafic عan abi hurayrata ana rasuul الlahi slى الlahu عalيه waslm qaala ina shajarata geed kaanat tuؤdii اmuslimiina ayaa kaanad waxay tu'dii mid dhibtaa اmuslimiina muslimiinta wadada maraysa fajaءa rajulu nin baa yimo faqadacaha si uu dee dhibkaa u suuriyu geedkii u gooya ama laantii fadakla اljannata jannadii buu galay bal axaadiid kalena weli way noo dambaysaa ee axaadiisata inooguba sugan waa tarjamadii oo ah in dee dhibkii wixii dadka dhibaye dariiqa laga suuriyo fadliga badan uu leeyahayba oo hadduu isan oo kale geed yahay hadduu bal maalan dhagax lagu turunturoonayo yahay hadduu wax kale yahay hadduu qurun iyo wax wasakoo dadka dee dhibaya uu yahay guud ahaanba adigu wixii dadka dhibayay oo laga suuliyo taas fadligule horena waataynuu soo maray shucabta iimaanka inay kaba mid tahay dee imadat اlada can الطariiq taa horeynu kitaabulimaan uguba soo maray marka waxaana tan inooguba sugan ba dee halkan shuraaxdu waa nawo iyo keyrkiiba fadliga uu leeya wixii alla wixii muslimiinta wuxu taraya oo lalaba yimaado iyo wax alla wixii dee iyaga dhib u ahaa oo lagaba suuliya fadliga uu leeyahay ayaa xadiisyadan inooguba sugan weli axaadiis baa inoo dambayso wuxuu yihi markaa muslim xadaثanii زuhayr بnu xarbi qaala xadaثanaa yaxya bnu saciidi waa qaطaan can abana bni samcata xadaثanii abulwaasici qaala xadaثanii abu barzata qaala qultu ya nabiy اllahi bal abu barzat aslami waa صaxaabi aynu horeba usoo maray in abulwaasicna fadaa'il baynu kuba soo maray oo magaciisa jaabir bnu camrin baa la yidhaha araasibi bal taas oo isagana fadaa'il waa inoogu horeeyey oo waa meesha labaad uu ku leeyahay kitaabka halkan iyo halkaas abaan ibnu samcaan samcana kollay caawa horteed maynaan soo marin dee mana dambeeyo bal xadiidkiisna waa xadiid imaka marka la eego dariiqa ka dambeeya isagu kuma sugnee abubakr ibnu shucayb ibn alxabxaba abulwaasic kaba warinayo waa mutaabaco waa nin atbaacu taabiciintii kaba mida xaaf ibnu xajarna wuxuu kaba cabiraa taqriibkiisa saduuqun tagayara aakhira waa nin run badano ah macnaa cadaalu u sugayaa laakiin dabdiya waxaa ma sugayo welibana markii dambe waqtiyadiisii dambe malaa isbedel baa kuba yimi xagga xifdigiisiiyo taas oo kale bal waxaan leenahay waa dee walow kolley dhowr imaam oo tawsiiqiyey oo siqo yidhina ay jiraan xaafidta haba yidhaahee waa mutaabaca dariiqan mutaabacada ah ayuunbu kitaabkeenan ku leeyahay meel kale kuma laha waa halkanuuna aban ibnu samcan waana atbaacu taabiciinta raggii ugu waaweynaa qaala qultu kale bukhaarina kitaabkiisa labadan abulwaasic iyo abaan ibnu samca saxiixa bukhaari kuma sugne laakiin aladab lmufradkiisay ku sugan yihin waayo xadiidkan baa ku sugan aladab lmufrad kuma sugan walow lafdiga icsiltaasun amid ay ahayd lafdigiisu wuxuu uhi qaala qultu waxaan ihi ya nabiy llaahi calimnii bar shay-an shay antaficu bihi aan kuba intifaaco shay aan ku intifaacay bar bukhaari halkan adabkiisa waayo saxiixa maaha adabka waxa kuma sugnayd shay-an manaa yudkilu ljana jannada igeliyo oon jannada ku galo oo dee waasan intifaac shay aan jannada ku galo ibar rasuulka ilaahay qaala wuxuu uhi iczil durki suuli aladaa dhibka can dariiqi muslimiina waad ku intifaaci jannaad kuba geli de waa kaa ninkaa hore baynu aragnay inuu janno kuba galay marka kana lafdiga bukhaari waaba saasoo camalan jannada ku galo ama jannada igeliye ii sheego barba lafdigiisu ahaa halkan aladab lmufrad markaasuu ihi waxaad wixii alla wixii dhibaya dadka muslimiinta dariiqooda ka foge waad ku intifaaci ama jannaad kuba geli xdثna يحyى بن يحyى qال أخبرna abوبكر بن شعyب بن الحبحاaبي عن أbي الوازع الrاsبي عن أbي برزة الأسلمية أن أbا برزة qاaل wuxuu yihi أbا برزة wuxuu yihi qلت لرasuuل اللahi صلى الله عليه وسلم yا رasuuل اللahi إنii lا أdري ma garanayo لcasa uma ogide waxa iman doonaa لcasa waxa laga yaabaaba an تمضiya inaad tagto abقى baعdaka dabada an haro inaad adigu inta tagto adduunyada aad ka tagto anigu aan kaa dambeeyo waaba suurtagalo taa ma ogi dee hadhowna cid markaa aan wax weydiiyo oo dee taasa ma jirayso ee iminkaan doonayaa buu leeyahy inan wax dee hadhow iyo anfaca dabadaaba iyo anfaca inaad ii sheegtee fazawidni waxaad igu sahaydaa shay an shay yanfacuni illaahu bihi ilaahay ugu anfacayo on ku camal falo dee taas faqaala rasuulu الlahi salى اllahu عalيyه wasalam ifcal kada ifcal kada abubakrina sio abubakr ibn shacayb ibn xabxab baa iloobayo macnaa waxyaalo kalena u abray rasuulki ilaahay waxaa samee waxaa samee waxyaalaha samee waamira اlأda waa tan maxalushaahidkiina lafdigii horena waa taa iczil waxaad durkisaad ka fogeysaa aladaa dhibka can ariiqi dariiqa ka foge amirana kollay nusqooyinka sanbaa dee wada dhacday oo manaa azilhum weeye malaha bar ruwaadda qaarkood baa amise halkan kuba dabdiyey ama ku wariyey iyadna soocuna waa aczilti un weeye akhirna barhkoode laakiin waa isla wada macnowno macnaa wixii dadka dhibayey waddada ka fogey kaas baa ku anfici oo wax kuu tari ama jannabaad ku geli baabu taxriimi tacdiibi lhirati wanaxwiha min alxayawaani aladi laa yudibuun baabu taxriimi tacdiib lhirati waa bisada iyo wanaxwiha wixii laba mida tacdiibkiisa la cadaabo xaaraamnimadkeed oo min alxayawaani ah dee hiradiiyo wixii laba midkaa dee wanaxwiha aladi laa yu-di aan dhib lahayn xataa ka dhibayana cadaab isaga la cadaabo de xataa haddii la dilayo dulkiisu banaayay de waidaa qataltum faaxsinu lqitlata waa tii aynoo horeysayba oo in markaas dilka la fiicneeye bal waa xayawaankaan dee dadkii inaan la cadaabin oo bartaas kolleyna xadiis aynu soo maray riwaayo kale oo aynaan soo marin halaba socotay ayaynu markaa ayuu halkan inooguba keenaya oo waa tii aynu kitaab salaam baynu kuba soo marray baab uu dhigtay hadda baabu taxriimi qatli hira halkaas hirada ama bisadoo la dilo xaramnimadkeed ayaynu baab saasaynu kuba soo marray xadiidkana waynu kuba soo marray laakiin xadiidka dhona inaan hore usoo marin baa baabka isna inoo raaci doona xadaثnي cبd اللhi بن محamed بن asmاء بن عubaydin الضبaciي qaal xadaثna juwayriyaة عn بn asmاء waa adeerku ninka horena can naafici can cabdالlaahi ana rasuul الlahi salى الlahu عalيه waslم qaala cudibat waa la cadaabayey imra'aة haweeney baa fii hiratin bisababi hiratin bisad sababteed baa loo cadaabay maxay lahayd waatan sajanataa way xidhay meel qafasa ama meel bay ku xidhay xataa maatat ilaa ay dhimatay bisadi fadakalat fiiha fadakalat way gashay haweenaydii fiiha ay fii sababi lhirati wey bisadaa sababteed bay annaara naartii ku gashay say u gashayna waatan oo ama ay u dhibtayoo laa hiya iyadu waa haweenaydani adcamataa may quudin bisadii oo wasaqataa may waraabin id hiya xabasataa markay xidhay oo haddii dee haba xidhnaato meel qafasa ku ridee ay cuntadeedii iyo cabitaankeedii siinayso dee taasi dhib may noqoteen walbal markaa haddaba markii ay xidhay ay meesha kuba xidhay wax cuntaa iyo wax la cabo may siin walaa hiya tarakatha kamanaanay tegin iyadii oo imra'adii tarakatha ay lhirata taakuluhaa cunto min khashaashi اlardi dhulka xasharaadkiisa iyo hawaamtiisa iyo meelaha iska qarabsato dee waxa weeyaanoo qarhaabsataan ujeedaayo bal matalan iskaba cunto waxyaalaha xasharaadkae may sii dayn o macnaa waxa weeye hadday sii dayso faraha kama qaado dee iyada xil kama saarnaadeen wixii ay helaysa halkaa ilaahay kuba arsaaqayo ee hawaamtaa dhulka iyo xasharaadkeeda iskaba cuni hadday xidhay oo ay cunto iyo wax la cabo siisana ee dhibkan iyo cadaabkani uma yimaadeene manaa gaajay ku dishay iyo haraad bay kuba dishay saasay ku cadaabtay ilaahayna subxaana watacaala iyadii ayuu cadaabayba taasba weeyo oo sababteed kolley lafdiga khashaashna hore inoo soo maray khashaash iyo khishaash iyo khashaash walow kolkol marka khishaash keliya la idhaha macno kale uu yeesho khashaash keliyana uu macno yeeshay lakiin halkan markay xasharaadka dhulka iyo hawaamtiisa ay tahay saddex hawjba way kuma baneeyaanba waana aynu xadiidkan iyada hore inoo soo marnay weeye duruq kalena waa leeyo waa kan xadaثna hاrون بن cabdاللahi وcabd للahi بن jعفر بن yaحyى بن khالd جamيعا عن mعن بن عيسى عن مالك بن أنس عن نافع عن بن cمر عن النبي صلى الله عليه وسلم بمعنى xadيiث جuwayryة وxadaثnي نصر بن علي الجهضمي qال xadaثna عبدالأعلى عن عubayd اللahi بن عمر عن نافع عن بن عمر qال qال رsuuل الlahi صلى الله عليه وسلم cudibat waa la cadaabay imra'atun fii hiratin bisad sababteeda wasaqata ay xidhay oo falam tudcimha aanay quudin oo walam tasqiha aanay waraabin walam tadacha aanay kana tegin oo inay iska dayn taakulaha cunto dee intay faraha ka qaado min khashaashi ilardi dhulka xasharaadkiisa iyo hawaamtiisa haba cuntee manaanay dayn dee waxna may siin siibay kuba dhimatay ilaahay baa deetay iyadiina haweeneydii sii dee sababtii hirada iyo cadaabka ay cadaabtay daraaddeed buu u cadaabay iyadana xadaثna نصر بن علي الجهضمي qال xadaثna cبدالأعلى عن عubayd اللahi عن سacيid المqburiي عن أbي هurayرaةa عن النaبiي صلى الlه عليه وsلم بmثl oo bal walow xadiidka abu hurayre inoo dambeeyo xadiidkii hore xadiiث iبن cmar buu ahaa wuxuu leeya in xadiidka iبن cmar mid laba mida ayaa سacيid المqburi abu hurayre kaba wariyey dee malaa daahirna waxa ahaan layd marka dariiqiisa kan la sheego inuu ka dambeeyo isagu waayo ka hore xadiid ibnu cumar buu ahaa raqam gaarana lama sin waana kan xadiidkii abu hurayra xadiidka ibnu cumarna waa kan hore usoo marray buu weeyaan oo saa daraaddeed bu aniga raqamka i yaala laba kun laba boqol iyo labiyo afartan uu yahay iyadoo dee kaka dambeeya laba kun lix boqol sagaal iyo toban raqamkiisa uu yahay waana kan xadiidkii abu hurayra inaan hore usoo arag laakiin kaa inoola macnaa xadaثna mحamed بن rاafiع qال xadaثna cabdالرaزاq qال xadaثna macmr عan hmaam bni mنbهi qاala أnahu qaala hada ma xadaثna abu hurayraةa hada macna waa xadiidkan aan idiin sheegi doonaa ama axaadiiثan idiin sheegaya ma xadaثna abu hurayraةa can rasuuli الlahi slى الlه عalيه waslم fadakara wuxuu sheegay bal hamaam can abi hurayrata axaadiiثa minha axaadiiثa waxaa kaba mid ahaa waa صaxiifadiisii boqol iyo afartameeye xadiid inka badanba kulansatae waqaala rasuulu الlahi slى الlahu عalيhi waslم daklat imra'aة الnaara min jaraa'i hiratin jara waa min ajlihi hirati wey oo bisa daraaddeed bay u gashay lafdiga jara'na iyadoo la mado oo min jaraa'i hiratin san oo kale iyadoo la gaabiyo hamsada dambe markaa la gooyo min jaraa' hiratin laba yidhaaho taas labada way banaanta min jaraa'ika iyo min jaraaka iyo min jariiratika iyo ajrika iyo waa isla wada macne waa iyada daraaddeedu hiratin laha aw hirin rabadataa way xidhay falaa hiya adcamataa may quudin walaa hiya arsalata manaanay sii dayn turamrimu min khashaashi اlardi turamrim macnaa ha cunto w iyadoo cunaysa dee khashaashkaa dhulka cunaysa dee banase waxyaalaha kale un meelaha ay dee waxay ku noolaata ugaba heshona umay sii dayn oo faraha ugamay qaadin xataa maatat hazalan ilaa ay gaajo iyo weydnimo udhinta u dhimatay saasay u cadaabtay ilaahayna subxaanaه watacaala iyadii waa cadaabay bal adigu ee tacdiibka xayawaanku na waa saas oo kale dee kii dadka waati aynu soo marnay kana hore wuu inooguba soo horeeyey xayawaankiina in gaajiya haraad laguba dilo ruuxu xayawaankii uu lahaana dee wuxuu badnaan maha cadaabkana dee waabu kaba dhalanaya hadduu neefkiisii uu gaajiya haraad uu kuba dilo bal maalan imaka tan hadday tahay dee waxaa la amraya faraa inay kaba qaadeen sida xadiidka inooguba sugan xayawaan kale uu xayawaankii la dhaqanaya hadduu yahay oo taas ay tahayna inuu waxaa la laaziminaya inuu ama milkigiisii suuliyo oo dee fara kaba qaado ama wax siiyo wey oo de ama si kale un mulkigiisi iyo waxyaalahaas de ha iskaba iibi ama tuna haddaanu de habkan u sameyn ama wax siinahayn baabu taxriim اlkibri kibirka xaaraamnimadkiisii ayuu baabkiisii hadda horena way noo soo horeysay kitaab اlimaan baynu kuba soo maray xadiidkii ahaa jannada ma gelayo ruux qalbigiisa in yar oo kibir uu kuba sugan yahay tacriifkii kibriguna halkaasi inoogu soo horeeyey waa xadiid kaloo inaan hore usoo marin karin xdثna أحمد بن يوسف الأزدي قال xdثna عمر بن حفص بن غyاث قال xdثna أبي قال xdثna الأعمش قال xdثna أبو إسحاق عن أبي مسلم الأغر أنه xdثه أبو مسلم الأغر ba أبو إسحاق السبيعي u waramay oo wuxuu ugu waramay عن أبي سعيد الخdري وأبي هريرةa قاaل labadaa صحاaبي oo waxay idhaaheen qاaلa رasuuل اللhi صلى الله عليه وسلم رasuulki ilaahi ba wuxuu yihi alcizu cizigu izaaruhu ilaahay izaarkiisa weeye walkibriyaa cadamada iyo weynidna ridaa-u macnaa waa sifo ilaahay u khaasa oona cidilo lahayn bashar iyo makhluuq aanu la lahayn ayaa ciziga iyo alkibriya iyo alcadama ay tahay faman yunaasicunii bal halkana intan dambe xadiid qudsi baan kaba dhigaynaayo qaala lahu tacaala ilaahay waxaanu yidhi faman yunaasicunii ruuxa igula dooda macnaa doona inuu dee taas isagii isla weynaade ee isagii waxa weeyaan iskuma sifeeyo taasee bal adigu kibirka iyo waxyaalaha caynkaasa macnaa ku sifoobo weeye dee isagu sida uu isleeyahay dee taas bay munaasacadii noqonaysaa cadabtuhu waan cadaabaya kolle xadiidka abi da-ud iyana way wariyeen isagaa dhammaan makatan alcizu izaari wاlkibriyaau ridaa'i faman yunaasicuni ama lafdigu saasoo au wada socdaybe laakiin riwaayada muslime makaalkan iyada inooguba sugan ayaa waxaan leenahay dee inta hore waa izaaru huna imaka damiirkan keyba wuxuu laamayaa ilaahay o cizigu ilaahay subxaanaه watacaala izaarkiisa wey asalka hore izaar iyo ridana waa labadan mare midna la huwado midna laba guntado macnuna waa sifo ilaahay subxaanaه watacaala u khaasa u gaara oo isagu waxa weeyaan awsaafta isaga uba gaareen cid kale u haboon tahay ama dee ku sifoobaysaaba aanu jirin faman yunaasicunii ilaahay wuxuu yihi ruuxaygu laba doode macnaa doona inuu taa dabeeco kaba dhigto khuluq kaba dhigto ee waxa weeye adabtu waan cadaabayaayo dee waa ruuxa caynkaasi halaag iyo cadaab buu mudanayaa oo dee horena kibirka horeynu usoo marnay kibirkana wuxuu rasuulka ilaahi salawaat ullaahi wasalaamu aleyh inooguba sifeeyey dee imika taxriimu kibri hadduu inoo dhigtay xaq lagu sheegood qaadan weyda iyo dadkoo la yaraysto waa xadiid aynu soo marnay markaa bal umuurahana waxa weeyaan waa sifo ilaahay u gaara cid kaloo lalihi aanu jirin ruuxii doono bal maalan taas imika waxa weeyaan dee takhaluq ahaan iyo inuu doono inuu bal maalan tan uu islaaho dee bal isla noqdo ama dadkii uba arkaya inay ka wada hooseeyaan oo xaaladaas oo kale iyo umuuro saasoo dee uu iskuma sifaynayo ama uu doonayo inuu kaba dabeeco yeesho arrinkiisu wuxuu noqonaya ilaahay duleeyo iyo inuu cadaabuu noqonayo baabunahyi can taqniid اlinsaani min raxmat اllaahi tacaala nahyintii buu u baab yahay layskaba nahiyeyey insaankii oo laga quusiyo naxariista ilaahay in dadkii laga quusiyo dee kolleyba naxariista alaha laga quustaa waa dunuubta waaweyn bay kaba mid tahay waman yaqnadu min raxmati rabbihi ladaaluun oo bal maalan taas oo naxariista ilaahay cidda kaba quusanaysa bal aayad kale dee rawxa ilaahay ciddii kaba quusata waa qowmkaa kaafiriintumaaba kaba quusanaya iyadoo shaksigan uu dadkii kaba quusiyey ilaahay naxariistiina waa dee dembiga inooba soo socda waaba kan xadaثna سweyd بن سacيidi عan mctamir بn سulayman عan abihi qaala xadaثna abu cimraan aljawniy kolley dadku waa dadki aynu soo wada marmare cabdilmelik baana la yidhah sidan horeba usoo ogaanay abu cimraan can jundubin ana rasuul الlahi salى الlahu عalيه waslم xadaثa wuxuu ku waramay ana rajula nin baa qaala yihi wallahi baan ku dhaartee laa ykfiru laa ykfir اllahu ilaahay uma dembi dhaafayo lfulaani hebel ilaahay uma dembi dhaafayo وإن الله تعالى إلaahayna qاaل wuxuu hi من الdي waa ke ama waa kuma الdي kan yataأlىa dhaaranaya calaya korkayga kuba dhaaranaya anlaa akfira lifulaanin hebel inaanan u dembi dhaafin fainii anigu qad kafartu lifulaanin hebel waan u dembi dhaafay waxbatu camalaka camalkaagiina waan buriyey taas buu yihi aw kamaa qaala macnaa adigu malaa shaksi waaba suurtagal dee ninkan xumaan iyo macsiyo uu ku jiray ayaa dee uu tan hadalkan kaba soo saartay laakiin de waxa weeye ilaahay subxaana watacaala naxariistiisa iyo dee xukumka isaga iskale taasi oo ruuxii bal in la waaniyo loo naseexay iyo taasoo kale in la yidhaaho camalkani waxaasaa ka dhalanaya iyo ciqaabtaasuu leeyahay ilaa agtiisa taasaa kaba dhalan mooyaane wuxuu inu iskaba xukumtay ilaahay oo u dee xataa isagoo ujeeddadu ay tahay ruuxan dembigiisan iyo waxaasun uga jeeda ruuxan inaan dembiga caynkana ilaahayba dhaafahayn taas dee inay waa taxakum ilaahay subxaana watacaala uu xukumanayo taas bay tahay ilaahayna markaa wuxuu ruux caynkaase dee ruuxana naxariistii kaba qoosiyey bal kuba dhaartay ka dhigayna dee sida arrinkani un ilaahay wax kaleba inaanu yeeli karahayn ayaa isagiibaa dee dembigan weyn kuba dhacay oo camalkiisina uu kuba buray kii kalena ilaahay uba naxariistayoo bal markaa waxa weeyaan dee nasiixadii dadka loo nasiixaynayay ama dembi iyadii lagaba nahiyayey oo kaloo loo joojinay taasi in wixii loo sheegay xumaantii iyo caaqibada xune kaba dhalanaysaa waa mid in waxaan inuu xaaraam yahay loo caddeeyaa waa mid laakiin ruuxii in lagaba dhigo ruuxani dee ruuxa camalkan inaan ilaahayba u naxariisanayn oon u dembi dhaafahayn oo kaloo ay noqoto nooc taxakum cala اllahi subxaana watacaala de ma-aalkeedu tan buu noqon ama waxyaalahana kaba dhalanaya waana dee shaygaa balnahyigaa weyniba markaa meesha uu kuba yima ruuxani uu kuba mutay camalkiisiiba inuu burayba oo من ذا الذي يتألى علي ألا أغفر لفلان فإني قد غفرت لفلان وأحبط عملك أو كما قال baabu fadli الضucafaaءi wاlkhaamiriina bal dadkii ducafada ahaa iyo dadka iska qarsoonin laba aqoone dadka agtooda qadar iyo jaan kuba lahayn laakiin ilaahay agtiisa xidhiir fiican labale weeye taas fadliga ay leeyihin buu baabkiisi yahay xadaثanii سwayd بnu سaعيidi qaala xadaثanii xfs بnu maysarata an alaa baab keliya waxaa laga yaaba kitaabkiisa riyaadka waa qeybaha hore ama haddii taqsiimka ibnu callaan la eegay afarta juz juska labaad bilowyadiisa oo kale dee inuu baab dheer iskaba noqdo halkan xadiidkan kuba soo riwaaya tarjamada oo kale taraajimtana isagaa le nawowi imaam muslimaba laha waa tarjamo nawowi leeyahayo tarjamo tan ku dhow buu bal matalan halkaa kaba cabira lakin dee axaadiid kala duwan ayuu baabka kuba soo arooriyahay baabu fadli ducafaaءi wاlkhaamiliin wuxuu yihi markaa can عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبي عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رب أشعث مدفوع بالأبواب لو أقسم على الله لا بره رب أشعث رب dي halka waa لتكثير ba ma لتقليل ba waxa badan ku basaasaysan أنا waxa weeyaan dee raaxo iyo nicmo adduunyo waa ruuxaan dee agtiisa aanay kuba sugnayn oo timihiisii waa boodhaysan yahay basaasaysan yahay ma dhaashana ma feedha taas oo kaleo madfuucin lagu joojiyo bilabwaabi albaabada oo macnaha markaa dee aqaladii iyo waxyaalahaas dadkoonu agtooda qadar ku lahayn jah iyo magac kuba lahayn ayay albaabadiiba iyo albaabadooday ka celinayeen barhkood halkan baaday dee waasan imaka halkan sharaxa iguba sugan waana qordubina mid uu dhigto oo badii bay macnaa can kaba dhigeenoo madfuucu bilabwaab waa madfuucun can alabwaab albaabadii baaba laga celinaya laga eryayaa laakiin maxaa kaloo inoo suurtagal inagoo bacda bedelin oo seediya albaabkii baa lagu celinayaa wey oo markuu islaa soo gal isaga halkaasaa lagu joojinaya kasoo qaado oo dee markaa hadday weliima jirto cunta jirto oo kale dadkii la doonayo lasoo geliya saa kalinkii waa lagu xidaya albaabkii waa lagu celinaya madfuuc bilabwaab markaa aynaan kaba dhigin in albaabka laga eryayo ee albaabkii baa lagu joojinaya oo lagu celinaya madfuucin bilabwaab la oqsamo dadka agtoodi macnaa waxa weyan waa ixtiqaaran lah weye waa yaraysi la yaraysanaya isagoon qadar agtoodii kuba lahayn laakiin ilaahay muxuu ku yahay agtiisa low aqsama cala allahi laa bara laakiin hadduu ilaahay kuba dhaarto korkii waxbuu ku dhaartay laabara hadda maaha uu beryey ba ilaahay uu baryey maaha ee waxbuu ku dhaartay wallahi inuu waxaas saa noqda buu yihi laa barah ilaahay waa u baari yeelaya bacnaa wixii buu si uu doonayay iyo si uguba dhaartay ayaa ilaahay kaba dhigaya oo low xalafa calaa wuquuci shayin shay dhicitaankii awqacahu llah weye ilaahay sii buu ilaahay u fulinayaa waa karaamada uu agtiisa kuba leeyahay oo kale lafti kaloo xadiid ruba ashcasa akbara ذي ضبرين لا يؤبه له dل وقسم على الله لا بر weye تrmidina waxaa kuba sugnaaba dee رba أشcث sن مدفوع بلباب لو سم على الله لا بر منهم البراء بن مالك oo صaxaabi ah de asxaabtii rasuulka ilaahay kaga mid ahaa bara ibnu malik laba odhanayo kale kitaabkayn hore ugu soo maray صaxaabisna waa qoyskan un baabu ahaaye anas ibnu nadri la odhanayey oo walaashii rubayic intay malaa haweeney kale ama gabadh kale ilig kaba riday ay dee reerki dooneen in iyaduna iliga lagaba ridoo loo qasaasoy iska diideen markay dadkii la hadleen oo yidhaaheen arshigii qaata way iska diideen rasuulka ilaahay bay islaba yimaadeen iyagina ma ogolo in loo qisaaso mooye wax kale waa kii rasuulka ilaahay xukumay deeta anas ibnu nadri baa yidhi u joogay waa markaas waa walaashi ayaa wuxuu ihi yaa rasuulallah tukasaru saniyatu rubayic miyaa la jebinayaa foolka rubayic wallahi laa tukasar waa cibaaradu ka cabiray rasuulka ilaahayna muxuu yihi ya anas kitaab ullahi lqisaas kitaabka ilaahay baa dee qisaasta haytay ilaahay baa xukumo qisaasta isagina waa dhaartaag haddama iyadoo meesha aan lagaba dhaqaaqin ayuunbaa qoomkii ilaahay qalbigoodii wax kala geliyo wuxuba yidhaaheen ma waxaan qaadanaynaa arshigii markaasaa rasuulkii ilaahay sheegayba xadiidka naftiisa mid laba midoo dee waxaa kaba mida man lawaqsama cala llahi la abarahu mar taasba weeye markaa waa mansilada ilaah agtiisa iyo ikraam iyo karaamada uu kuba leeyahayba wixii uu ku dhaartay inuu saa noqdo sida qadiyada imika marka la eego anas ibnu nadri oo kale anas ibnu nadri dadkii shuhaadada uxud lagu dil uxud laguba dilay buu ahaa waatii ayn hore usoo maray isagoo sacad ku lahaa dee jannadan kaba urinaya inta buurtan kaba sokayso oo kale la garan waayey jirkiisii wixii ku dhacay ee badnaa daraaddeed ilaa ay walaashay waa iyada un gabadhaas ay kuba garatay farihiisaasiiyo ay kuba garatay ninkii saasa bu ahaa lakin intaa lama dirin bu ahaa qiso kalea jirto oo waa nin qoyska u ah waa ninkaan sheegaya bara ibnu malik waa anas ibnu malik walaalki xagga aabay ka walaalo ahaayeen xagga hooyo kamay walaalo ahayn waayo anas hooyadii waa umu sulaym bara ibnu malik waa dadka isaguna hore u islaamay dagaalkii beder ma joogina lakiin intii ka dambeysay waa joogay maalintii iyo musalimatulkadaab lala dagaalamayeyna waa ninkii beerta keligii ku dhacay ee inta la tuuray oo wax la saaray beertii intuu ay xidheeg ku dhacay albaabkii muslimiinta u furay haddana isagoo dhaawaca la gaadhay bildhan buu sugayay khaalido la daweynayay oo albaabkii keligii intuu la dagaalamay adigu albaabkii haddana furay muslimiintu ay galeen waa markaa sidaasna musalimatulkadaab lagu dilay ayaa isagana xadiidkaa tirmidi baa taa kuba yimi tuster maalintii laga dagaalamay ama xist iyo tuster waa faris magaaladii tuster laba odhanayo labaatankii jirada amayn ku dhow taas bay yar kaba dambeysay ayaa waxa weeye xisni adag bu ahaayo muslimiintiina dhib badan ay kaba gaadhay oo ay mar waayeen ba markaasaa dee saxaabadna tan way ku yaqaaneen ayaa maxay ku yidhaaheen bara ibnu malik ya bara aqsim calaa rabbik bariba bay odhan war dhaaro oo rabbigaa korkiisa kuma dhaaro wuxuu ilaahay ku dhaaro markaasaa muxuu yidhi isaguna taas ayaa muxuu yidhi marka aqsamtu calayka ya rabbi lamaa manaxtana aktaafahum waalxaqtanii binabiyik ilaahu waan dhaartay oo waxaan ku dhaaranayaa inaad nimanka garmahooda na siiso oo macnaa ujeedadooda kama qaalib noqono anigana aad nebigaagii raacisay dee sida bay dhacday waa nasrigii waa dhacay isagiina waa la dilay maalintii baa la dilay isagana nasrigiina u dhacay oo kale markaa dee waa taas oo waa manzilada iyo karaamada ay leeyihin mara ibnu malik weye ibnu nad anas walaalkii haddaba in bal waxa weeye in dadkii taasaa kaba mida ruba oo markaa taasi ay keenayso ujeedadu dee in yaraysiga dadka laba yare kolkol dee dadka laba yaraysan agtooda qiimaha lahayn baa ilaahay subxaana watacaala agtiisa qiimaha leh adigu ku yahayna ma ogidoo dee muslimiintiina aan laba yaraysan oo taas oo kale oo ruuxa xaaladiisan ama basaasnimadiisan ama aradkiisan ama waxyaalaha caynkaasna inaan lagu yaraysan waayo waxaa laga yaaba de dadkaa yahay baa kaba mid noqdeen baabunahyi min qowl naasi halaka naas kolley baabkan inta iga dhamaysa intaan yar dhamaynaya wuxuu baabaysan yahay min qowli halaka naasu nahyintii la iskaba nahiyay in laba yidhaaho oo ruuxu yidhaaho oo isagoo dee malaa naftiisa cajab gelisay dadkii kalena waa noocaas dadkii way halaagsameen cibaarada kolley macnaheeda waan arki doonaa xdثna cبdالله بن مسلمة بن قعنبي قال xdثna حمد بن سلمة عن سهل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرةa قال قال رsuل اللhi صلى الله عليه وسلم وxdثna يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن سهل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرةa أن رsuuل اللhi صلى الله عليه وسلم قاaل إذا قاaل الرaجuل ninku haduu yidhaaho هلك الناaس dadkii way hلاagسameen fahuwa isagaa ahlakum ka ugu halaag badana isagaa ka ugu xun ah ka ugu daran oo ka ugu halaaga badani isaga weeye qaala abu isxaaq abu isxaaq wuxu uhi waa ibraahim bnu sufyaan raawigii kitaabka laa adri ma garanayo ahlakahum binasbi ow ahlakum birafci macnaa dabdiguu leeyahay inay tahay idaa qaala rajulu halaka annaasu fahuwa ahlakahum oo kaafta la fadxiy la nasbiyo iyo in la yidhaaho san marka hore horreysiinay waana deeta aada u mashhuurka ah fahuwa ahlakuhum oo kaafta la damiyo kolley shakigiisaas ama uu yidhi halkan ma kala garanayo dambigu ku yahay waa wax dee culimadii ka dambeysayna soo gaadhay oo markaa labada wejba way sheegaan bal markaa taas buu ihi bal markaa xadiidka horta intaanan lafdiga dee macnihiisa sheegin kolley sheekha inoo dhammaynaye waxaan dariiqiisa numa raacinaya xdثna يحيى بن يحيى قال أخبرنا يزيد بن زريع عن روح بن القاسم وxdثnي أحمد بن عثمان بن حكيم قال xdثna خالد بن مخرد عن سليمان بن برار جميعا عن سهيل بhذا الاسناaد مثله bal xadيiثku waxa weeye oo ninku haduu yidhah hlك الناas hadيan أهلكهم أهلكهم nidhaahno macnuhu wuxuu noqonaya isaga ugu halaag badan oo isaga ugu halaag badan weeye haddii la yidhaaho halaka ahl fahuwa ahlakahumna ee ficil maadi bay isuroogi halka kaa hore ismi ka ahaayo fahuwa isaga ahlakahum halaagay ilaahay ma halaagina ka hadal kali waa isaga oo ilaahay dadkii ma halaagine isagaa halaagay oo waa carabkiisa taasi iyo hadalkiisa ayay taasi noqon oo isagaa halaagayba oo markaa fahuwa ahlakahum haddii la yidhaho fahuwa ahlakahumna waa afcalu tafdiilo isaga ugu halaag badan dadkii bal marka ayn kolley xadiidka ayn labada macno taas weeyaano midna waa ashaduhum halaakan ahlakum haddaan idhaahno midna isagaa ka dhigaya kuwa halaagsameye maaha inay halaagsameyn dee isagaa hadal ka leh isagaa a ka halaagayo isagaa dee ka dhigaya kuwa halaagsamay marka waxaanay kolley culimadu leeyihin hadduu shaksigu yaraysi uu dadkii yaraysanayo naftiisina ay cajab gelisay uu naftiisii kaba fadilayo oo uu leeyahay dee isagii buu u arkaa inuu dee ka mudan yahay dadkiina taas u arkaa uu hadalkan uu yidhaaho waa kan xadiidka loo jeedo waayo waaba kaa dadkaasa dadkii kaba mida ruba ashcata madfuucin bilabaab laba sama cala llahi laa bara ilaahay markaasoo waxa weeye kibirkiina waa taa aynu soo maray ruuxa qalbigiisa midqaala darati min kibri uu ku sugan yahay inaanu jannaba gelahaynba iyadoo barkacaynkaas ah ixtiqaarkii dadkii iyo yaraysigoodii baa meeshii ku sugan isagoo iscajabgeliyo isla weynaaday baa kuba sugan marka ninka u halaag isagaa u halaag badan fi xaqiiqati isagaa oo dadkii isagaa ka xun ka liita isagaa u halaag badan oo dee xaalada kibirkaas iyo istiraha qalbigiisa kuba sugan iyo tii aynu soo maray bixasabi mri'in min ashari an yaxqira akhaahu lmuslim umuurahaas baa dee isagii haysta oo isagaa ka u halaag badan ba bal marka waxaanay leeyihin culimadu markan dembigani imanaya waa marka uu xaaladan ama sidau u yihi hadalka taas ay tahay laakiin ruuxu dadkiibuu arkay iyadoo la isbedelay oo la fasahaaday isagoo taa ka murugeysan naftiisii mafama imika ma fadilayo iskama sarraysiinayo yaraysi uu dadkii yaraystayna maaha nuqsaantii xagga diineed ee dadkii kuba sugnayd buu leeyahay dadkii way halaagsameenoo waa isagii ta'asuf xaaladan uu ka murugoonayo nuqsaantan diintii kuba timi uu kaba murugoonayo isagoo naftiisa u arag tafdiil taasi waxay leeyihin dhib ma laha oo dee waana siday aimadu kuba fasireen oo macnaha waxa weeyaanun hadduu dadkii ceebeynayu masaawidoodii sheegayo u arkay inuu isagu kaba mudan yuu leeyo way halaagsameene waa kan dembigu uba yimi isagaa u halaag badan arrintu haddaanay taa ahayn tafdiil aanay ahayn ee xaaladu ay tahay murugo uu ka murugeysan yahay xaaladii dadku siday noqotay oo uu leeyahay marka dadkii hore loo eegayo xaaladani dee isku mid maaha uu leeyahay iyada taas waxay leeyihin dembi kumuma sugna waana tan iyo bal matalan kolley labadaa wej baanay ku kala xambaareen culimadu ama ahlakahum iyo ahlakum waxa udhexeeyana waa taan soo sheegnay wallah subxana wa tacala ala aclam subxaanaka allahuma bixamdika ashhadu an laa ilaha illa anta astaqfiruka atub ilayk